halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayow ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkanna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu caawa idiin sii wadi doonnaa barashada kitaabkii koowaad ee taariikhda oo si baahsan kaga warramaya xukuumaddii daawud dhegaystayaasheenna qaayaha lahow iminka waxaannu eegaynaa cutubka shan iyo tobanaad ee kitaabka koowaad ee taariikhda oo ka hadlaya in nebi daa'uud hab wanaagsan uu u soo qaadi doono sanduuqa ilaah bal aynu idiin akhrinno aayadda koowaad waxaa qoran sida tan markaasaa daa'uud wuxuu magaaladii daa'uud ka dhistay guryo oo sanduuqii ilaahna meel buu u hagaajiyey teendhana buu u dhisay ilaah waxa uu eegayey meel u diyaarinta sanduuqa ee ma uusan eegaynin mashruuca guridhisidda daa'uud shayga muhiimka ah waxa uu ahaa sanduuqa ee ma ahayn guryodhisidda waanan hubaa in dad badani ay u heestaan intaasi muhiim ay tahay aynu idiin sii wadno akhrinta kitaabka taariikhdii koowaad cutubka shan iyo tobanaad aayaddiisa labaad waxaana qoran sida tan markaasaa daa'uud yidhi waa inaan ninna qaadin sanduuqa ilaah reer laawi mooyaane waayo rabbiga iyagu u doortay inay qaadaan sanduuqa ilaah iyo inay isaga u adeegaan weligood su'aashaydu waxay tahay haddaba daa'uud maxaad markii hore sidaan u samayn weyday maxaad u dooratay inaad marxaladdaasi adag martid intii aadan samayn sida saxda ah runtii habkan waa sida ay inteenna badan wax ku bartaan qorniinkii hore sax ayuu ahaa way fududdahay in mid uu ku yidhaahdo boqor daa'uud way fududdahay in mid uu ku yidhaahdo boqor daa'uud waxaa laga doonayey inuu sax u sameeyo markii horeba oo isaguna tallaabaduu qaadoba uu samaynayo qalad marka waa inaynu barannaa inaynu u samayno habka ilaah wax waliba waxaan rumaysanahay in mid kasta oo inaga mid ahi ay tan qabsato dhegaystayaal aynu idiin akhrinno kitaabka taariikhdii koowaad cutubka shan iyo tobanaad aayadda saddexaad waxaa qoran sida tan oo daa'uud reer banu israa'iil oo dhan wuxuu ku soo wada ururiyey yeruusaalem in sanduuqii rabbiga la keeno meeshiisii uu u hagaajiyey wakhtigan maanta ah dadku marka dhib uu la soo gudboonaado guddi arrintaasi xalliya ayay abuuraan intii ay tukan lahaayeen oo ay ilaah tusmo weyddiisan lahaayeen haddana go'aannada ay guddidaasi gaadhaan ayaa waxa aad u malaynaysaa inay carruur gaadhay maanta masiibada dadka haysataa waa taa daa'uud waxa uu u maleeyey inay muhiim tahay inuu isu keeno dadka reer banu israa'iil si uu sanduuqa ugu keeno rabbiga ilaahna taas muhiim ayuu u arkayey sababtaasina weeye sababta uu ugu qoray kutubta taariikhda kuwaas oo muujinaya fikradihii uu ka qabay arrimahaasi iminka daa'uud waxa uu isu qaabaynayaa inuu sanduuqa u keeno sida saxda ah bal iminkana aynu akhrinno cutubka shan iyo tobanaad aayaddiisa afraad ee kitaabka taariikhdii koowaad waxaana qoran sida tan oo haddana daa'uud wuxuu soo wada ururiyey reer haaruun iyo reer laawi suldaanka qoys waliba waxa uu u sheegay inta nin ee laga doonayey inuu keeno bal aynu idin akhrinno cutubka shan iyo tobanaad aayadaha kow iyo toban ilaa laba iyo toban ee kitaabka taariikhdii koowaad waxaana qoran sida tan markaasaa daa'uud uu u yeedhay saadookh iyo abyataar oo wadaaddada ahaa iyo kuwii reer laawi oo ahaa uri'eel iyo casayaah iyo yo'eel iyo shamacyaah iyo eli'eel iyo caminadaab oo wuxuu ku yidhi idinku waxaad tihiin madaxdii qolooyinka reer laawi haddaba idinka iyo walaalihiinba isdaahiriya si aad sanduuqii rabbiga ah ilaaha reer banu israa'iil ugu soo qaadaan meeshii aan u hagaajiyey haddaba boqor daa'uud waxa uu meel u diyaariyey sanduuqa ilaah markii dambena halkaas ayuu keenay oo macbudkana halkaas ayaa laga dhisay halkan waxay ahayd durdurkii buurta mooriyah meeshuu nebi ibraahim ugu bixin rabay isxaaq sida waaqdhaac oo kale durdurkan wuxuu dhex marayaa yeruusaalem meeshii ciise masiix lagu qodbay ee la odhan jiray golgota iyaduna halkaas ayay ku taal waxaan u malaynayaa meesha boqor daa'uud uu u diyaariyey sanduuqa axdiga ilaah inay ku taallay buurta mooriyah dhegaystayaal aynu idin akhrinno aayadda saddex iyo tobanaad ee cutubka shan iyo tobanaad ee kitaabka taariikhdii koowaad oo aad ka heli kartaan bogga shan boqol kow iyo soddon ee axdigii hore waxaa qoran sida tan maxaa yeelay idinku markii hore ma aydnaan qaadin oo sidaas daraaddeed ayaa rabbiga ilaaheenna ahu degdeg inoogu qabtay waayo sidii qaynuunku ahaa wax kuma aanan weyddiin waxaad xusuusataa in daa'uud markii hore eedeeyey ilaah wuxuu u maleeyey inay qalad ahayd in nolosha cusaa la qaado ka dibna waxa uu garwaaqsaday in isaga laftiisu uu qalad ahaa oo wuu qiranayaa taasi iyada ah bal aynu akhrinno aayadda afar iyo tobanaad ee cutubka shan iyo tobanaad ee kitaabka taariikhdii koowaad waxaana qoran sida tan haddaba sidaas daraaddeed ayaa wadaaddadii iyo kuwii reer laawi isdaahiriyeen inay soo qaadaan sanduuqii rabbiga ah ilaaha reer banu israa'iil miyaad aragtaa soo noqoshada hadalka ah sanduuqii rabbiga ah ilaaha reer banu israa'iil halkan waxaa inooga muuqda in ilaah aad uu u qiimaynayey sanduuqa bal aynu akhrinno aayadda shan iyo tobanaad ee isla cutubkaas shan iyo tobanaad ee kitaabka taariikhdii koowaad waxaana qoran sida tan markaasaa reer laawi garbaha ay ku qaadeen sanduuqii ilaah iyagoo udhihiisii ku sida sidii nebi muuse uu amray oo uu ereygii rabbigu ahaa waxa uu farta ku fiiqayaa tusmooyinkii bayaanka ahaa ee ilaah ee ku saabsanaa sida loo qaadayo sanduuqa oo ku qornaa cutubka afraad ee kitaabka tirintii waynu ognahay in boqor daa'uud uu ahaa heesaa ama fannaan oo uu doonayey in wax waliba ay weheliyaan heeso bal aynu akhrinno aayadda lix iyo tobanaad ee isla cutubkaasi shan iyo tobanaad ee kitaabka taariikhdii koowaad waxaana qoran sida tan markaasaa daa'uud madaxdii reer laawi uu ku yidhi walaalihiin rag ka dhex doorta inay ahaadaan niman gabyaa ah oo sita alaabtii miyuusikada oo ah shareerado iyo kataarado iyo suxuun laysku garaaco oo aad ha uga dhawaajiyeen oo farxad aawadeed codka kor ha u qaadeen daa'uud wuxuu jeclaa rag gabyaa ah oo wata qalabkii miyuusikada sida shareerada iyo kataarada inay fuliyaan hawsha rabbiga waxay ahayd maalin weyn oo sanduuqii ilaah la keenayo magaalada yeruusaalem markan waxay ahayd markii ugu xiisada badnayd ee uu boqor daa'uud imaanayey magaalada yeruusaalem ilaah waxba kama qorayo qabashada uu boqor daa'uud qabanayo magaalada yeruusaalem ama mashruuciisii ku saabsanaa guridhisidda ilaah waxa uu xoogga saarayaa soo qaadidda sanduuqa iyo howlaha quseeya xagga ruuxa halkan wax weyn ayaynu ka baran karnaa innaga qudheenna aynu idiinsii wadno akhrintii kitaabka taariikhdii koowaad cutubka shan iyo tobanaad aayaddiisa shan iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed daa'uud iyo odayaashii reer banu israa'iil iyo kuwii kunkun u taliyeyba waxay u tageen inay sanduuqii axdiga rabbiga ku soo qaadaan gurigii cobeed edoom iyagoo faraxsan alla maalintan maxay maalin weyn ahayd bal haddana aynu akhrinno aayadda lix iyo labaatanaad ee isla cutubkan shan iyo tobanaad ee kitaabka taariikhdii koowaad waxaana qoran sida tan oo markii ilaah uu caawiyey kuwii reer laawi oo qaaday sanduuqii axdiga rabbiga ayay toddoba dibi iyo toddoba wan ku alla baryeen waaqdhacyadan kulli waxay tilmaamayaan masiixa aynu sii wadno akhrinta kitaabka taariikhda koowaad aayadaha toddoba iyo labaatan ilaa siddeed iyo labaatan ee cutubka shan iyo tobanaad waxaana qoran sida tan oo daa'uudna wuxuu xidhnaa dhar aad u wanaagsan isaga iyo kuwii reer laawi oo sanduuqa qaaday oo dhan iyo nimankii gabyaaga ahaa iyo kananyaah oo ahaa madaxii gabayga oo la jiray nimankii gabyaaga ahaa oo daa'uudna wuxuu qabay efood maro wanaagsan ah haddaba reer banu israa'iil oo dhammu saasay u soo qaadeen sanduuqii axdiga rabbiga iyagoo dhawaaqaya oo afuufaya buun iyo turumbooyin oo ka dhawaajinaya suxuun laysku garaaco iyo shareerado iyo kataarado maalintaa maxay haddaba ahayd maalin weyn cid waliba way faraxsaneed oo way heesaysay adigu maanta haddaba dhegaystow miyaad faraxdaa marka aad tegaysid kiniisadda si aad ilaah u barido waa inay farxad inaga muuqataa innaga dhammaanteenba waa inay farxad inaga muuqataa innaga dhammaanteenba markaynu ilaah hortegayno haddaba waxaad eegtaa dadka fiirsanaya cayaaraha sida kubadda cagta kulligood farxad ayaa ka muuqata xitaa kuwa laga raynayo haddaba innaga ma kuwaas baynu ka liidannaa waa inaynu ka farxad sarraynaa maadaama aynu u gabyayno ilaah oo ay iyaguna u haysayaan waxyaalaha adduunka waxaan u malaynayaa in maalintaasi adduunka uu maqlay boqor daa'uud oo gabyaya oo sanduuqii axdiga rabbiga keenaya magaalada yeruusaalem waxaan u malaynayaa in kuwo badan ay ka yimaadeen waddamo kale si ay indhaha u saaraan oo markay laabtaan waxay kuwii kale ku yidhaahdeen waxaa kugu habboonaan lahayd ama kugu wanaagsanaan lahayd inaad ila joogto magaalada yeruusaalem maalinta sanduuqa la keenayey waxay ahayd maalin weyn maalintaasi maanta horudhaca wararka aynu ka daawanno telefishanka ama aynu ka akhrinno joornaallada kuma jiraan warar ruuxiyan ah oo ka hadlaya farxadda rabbiga waxay ka hadlayaan uun wax adduun taas ayaana maanta ka yeeshay qaramo badan inay u muuqdaan sida wax dhintay hase yeeshee waxaynu aragnaa in cid waliba aanay ku faraxsanayn dabaaldegga boqor daa'uud bal wax arrintaasi ku saabsan aynu ka akhrinno kitaabka taariikhdii koowaad cutubka shan iyo tobanaad aayadda sagaal iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan oo markii sanduuqii axdiga rabbigu uu magaalada daa'uud imaanayey ayay miikaal oo ahayd ina saa'uul daaqadda ka eegtay oo kolkay aragtay boqor daa'uud oo ciyaaraya ayay qalbiga ka quursatay miikaal waxay ahayd gabadhii u dhalay boqor saa'uul iyo xaaskii ugu horraysay ee uu guursado boqor daa'uud waxay ka eegtay daaqadda oo waxay aragtay isaga oo faraxsan oo rabbiga u gabyaya oo waxay qalbiga iska tiri iyadoo quursanaysa wuu iska yeelyeelayaa maxaynu u baahan nahay nin daa'uud oo kale ah maanta ma ahan inaynu u muuqanno sida kuwa mintidka ah laakiin waxaynu u baahannahay in qalbiyadeenna iyo nolosheenna ay ka qulqusho farxad farriinta ugu weyn oo aynu ka heli karno cutubka shan iyo tobanaad ee kitaabka taariikhdii koowaad ayaa ah inaynu ku faraxsanaanno u adeegidda rabbiga sanduuqa ahdiga rabbiga waxaa la keenay meeshiisii haddaynu ka hadalno maaddadan dhegaystayaasheenna sharafta lahow waxaynu gudagelaynaa cutubka lix iyo tobanaad ee kitaabka taariikhdii koowaad halkan waxaynu ku arkaynaa in sanduuqii rabbiga la geliyey teendhadii uu boqor daa'uud diyaargareeyey oo uu isaga mas-uul ka noqon doono aynu idin akhrinno aayadaha kow ilaa saddex ee cutubkaasi lix iyo tobanaad ee kitaabka taariikhdii koowaad waxaana qoran sida tan oo iyana sanduuqii ilaah gudahay soo geliyeen oy dhex dhigeen teendhadii daa'uud u dhisay oo waxay ilaah hortiisa ku bixiyeen qurbaanno la gubo iyo qurbaanno nabaaddiinno oo daa'uudna markuu dhammeeyey qurbaankii la gubayey iyo qurbaannadii nabaaddiinnada ee uu bixinayey ayuu dadkii ugu duceeyey magacii rabbiga oo markaasuu reer banu israa'iil oo dhan nin iyo naagba mid kasta siiyey xabbad kibis ah iyo cad hilib ah iyo fuud zabiib ah xaflad aad u farax badan ayay u ahayd dadka reer banu israa'iil waxay bixiyeen qurbaanno la gubo sidaynu ku soo aragnay kitaabka laawiyiinta qurbaannada la gubo waxay tilmaamayaan waxa ilaah uu ku arkayo masiixa qurbaanka la gubo sare ayuu aadi jiray oo waxa uu geli jiray xaadirnimada ilaah waxa kale oo ay bixiyeen qurbaanno nabaaddiineed kuwaas oo ka hadlaya runta ah in masiixu uu nabad ku sameeyey dhiiggii uu ku daadshay iskutallaabta wax waliba caadi ayay noqonayaan innaga iyo ilaah dhexdeenna markaynu isaga ugu nimaadno xagga masiixa ammaanidda masiixa iyo in isaga uu inoo daadsay dhiiggiisa waxay ku caddahay ahdigii hore bal aynu idiin sii wadno akhrinta kitaabka taariikhdii koowaad cutubka lix iyo tobanaad aayaddiisa afaraad waxaana qoran sida tan oo kuwii reer laawi qaarkoodna wuxuu u doortay inay ka adeegaan sanduuqa rabbiga hortiisa iyo inay xusuustaan ay ku mahadnaqaan oy ammaanaan rabbiga ah ilaaha reer banu israa'iil waxaa loo baahan yahay inaynu si weyn ugu qayb qaadanno erayga ilaah baafintiisa oo ay farxad inaga buuxdo had iyo jeer qofka sida aadka ah u jecel ciyaaraha waxaa la yidhaahdaa cayaaryahan kan diinta jecel oo ku ad adagna waxaa la yidhaahdaa mintid innagu haddaba uma baahnin mintid waxaynu u baahannahay rumaystayaal jecel inay ka qayb qaataan erayga ilaah oo iyaga oo faraxsan ammaanaya magaca rabbiga daa'uud sidaan ayuu qabanqaabiyey aasaaf ayaa madax u ahaa oo waxaa kale oo garab taagnaa zakariyah iyo kuwo kaloo fara badan runtii boqor daa'uud waxa uu haystay koox gabyaa ah oo aad u wanaagsan oo aad u garanaya xagga qhasiidooyinka iyo tumidda kataaradaha iyo ciyaaraha haddaba wax ku saabsan zabuurkii uu ku mahadnaqay boqor daa'uud aynu ka akhrinno kitaabka taariikhdii koowaad cutubka lix iyo tobanaad aayaddiisa afaraad waxaana qoran sida tan oo maalintaas ayaa daa'uud markii ugu horraysay ku amray inay aasaaf iyo walaalihiis rabbiga ku mahadnaqaan zabuurkan mar kale ayaynu arki karnaa maxaa wacay waa zabuurka boqol iyo shan aayadaha kow ilaa labo ayaannu idinka akhriyaynaa waxaana qoran sida tan rabbiga ku mahadnaqa oo magiciisa ku barya falimihiisana dadyowga ka dhex sheega isaga u gabya oo ammaan ugu gabya shuqulladiisa yaabka badan oo dhanna ka hadla saaxib waxaynu haddaba u baahan nahay inaynu ka hadalno had iyo jeer ilaah oon eraygiisa gaarsiinno kuwa kale bal wax arrintaasi ku saabsan aynu idinka akhrinno kitaabka taariikhdii koowaad cutubka lix iyo tobanaad aayaddiisa siddeedaad waxaana qoran sida tan rabbiga ku mahadnaqa oo magiciisa ku barya falimihiisana dadyowga ka dhex sheega wakhtigii hore ilaah wuu ka dhex shaqaynayey adduunka maantana weli wuu ka dhex shaqeeyaa weli hawshiisa kama aanay dhammaanin adduunka waxaan u malaynayaa in gacantiisa lagu arki doono arrimo badan oo ka jira adduunka maanta bal aynu idiin akhrinno aayadda sagaalaad ee isla cutubkaasi lix iyo tobanaad ee kitaabka taariikhdii koowaad waxaana qoran sida tan isaga u gabya oo ammaan ugu gabya shuqulladiisa yaabka badan oo dhanna ka hadla gabaygu waa shay muhiim ah oo lagu ammaani karo ilaah in kasta oo uu qofku gebyi karin haddana siyaabo kale ayuu rabbiga ku ammaani karaa bal aynu eegno waxa ku qoran aayadaha xiga ee toban ilaa kow iyo toban ee cutubkaasi lix iyo tobanaad ee kitaabka taariikhdii koowaad waxaana qoran sida tan ku faana magiciisa quduuska ah kuwa rabbiga doondoona qalbigoodu ha reereeyo rabbiga iyo xooggiisa doondoona oo weligiisba wejigiisa doondoona kitaabka yacquub cutubka afaraad aayadda siddeedaad waxay leedahay u soo dhowaada ilaah isaguna wuu idiin soo dhowaan doonaa si aynu u helno badbaado waa inaynu u nimaadno masiixa oo aynu u aaminnaa isaga sida badbaadiye oo kale ilaah wuxuu ballan qaaday in layna badbaadinayo hase yeeshee taas oo qura keeni mayso in wehelnimo lala yeesho ilaah si aynu ilaah ula lahaanno wehelnimo waa inaynu rabbiga iyo xooggiisa doondoonnaa oo aynu had iyo goorba wejigiisa doondoonnaa miyaad had iyo goor dhegaystow doondoontaa wejiga ilaah waa maxay waxa ugu horreeya ee aad ku fikirtid marka aad ka soo kacdid hurdada subaxii waa maxay waxa ugu dambeeyana ee aad ku fikirtid marka aad seexanaysid habeenkii ilaah miyaad ka fikirtaa maalintii oo dhan ama waad tilmaamtaa marka aad aadaysid shaqo iskuul ama meel shir oo ka jiro aynu ka akhrinno aayadda xigta ee laba-iyo tobanaad ee isla cutubkaasi lix iyo tobanaad ee kitaabka taariikhdii koowaad waxaana qoran sida tan xusuusta shuqulladiisii yaabka badnaa oo uu sameeyey iyo cajaa'ibiyadiisii iyo xukuumaddii afkiisa ilaah waxyaalo cajaa'ib leh ayuu sameeyey oo uu abuuray boqor daa'uud waxa uu u bogay abuurka cajaa'ibka leh ee ilaah waxa uu ku yidhi aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban ee cutubkaasi lix iyo tobanaad ee kitaabka taariikhdii koowaad sida tan kuwiinna farcanka addoonkiisii israa'iilow kuwiisa uu doortay oo reer yacquub ahow isagu waa rabbiga ilaaheenna ah xukuumaddiisana waxay ku jiraan dhulka oo dhan wakhtigaas ilaah xukuumaddiisa waxa uu saaray wax waliba oo dhulka jooga maantana wuu xukumayaa sida aan u malaynayo faraha ayuu ku hayaa arrimaha bini'aadamka waxa kale oo aynu la soconnaa in shayddaanku isagana uu ka dhex shaqaynayo adduunka maanta oo wakhtiga ay jirto tijaabada weyn xarigga laga furi doono taas micnaheedu ma ahan in ilaah uu isteyrinka ama shukaantada u haynin adduunka ugu dambaysta shayddaanka iyo howlihiisa oo dhan waxaa gacanta ku dhegi doona ilaah maxaa yeelay isagu waa ilaaha wax xukmiya aynu idiin sii wadno akhrinta kitaabka taariikhdii koowaad cutubka lix iyo tobanaad aayadaha shan iyo toban ilaa toddoba iyo toban waxaana qoran sida tan bal idinku weligiin xusuusta axdigiisa kaasoo ah hadalkiisii uu dadkiisii kun qarni ku amray kaasu waa axdigii uu ibraahim la dhigtay oo uu isxaaq ugu dhaartay oo isla kaas wuxuu u adkeeyey oo qaynuun uga dhigay yacquub oo israa'iilna wuxuu uga dhigay axdi weligiis jiraya waxaa jira dad badan oo doonaya inay soo gaabiyaan axdigii ilaah uu la dhigtay nebi ibraahim saaxiibow daa'uud iskuma dayin inuu soo gaabiyo axdigaasi daa'uud waxa uu leeyahay aynu ka hadalno axdiyada ilaah waa muhiim weli maanta ilaah waxa uu axdi la dhigtay nebi ibraahim kamana uusan noqonin ilaah waxa uu ka ballanqaaday nebi ibraahim iyo farcankiisa inay dhaxli doonaan dhulka quduuska ah ilaahna taasi waa sameeyey marka ilaah uu siiyo iyaga dhulkaas uma baahna inay ka baqaan masriyiinta ama carabta ama ruushka uma baahna inay ka cabsadaan cid kale maxaa yeelay mid kasta si nabad ah ayuu ugu hoos noolaan doonaa geedkiisa canabka ah oo mid waliba xoolihiisa u goonnida ah ayuu lahaan doonaa dhulka oo dhan waxaa leh ilaah ilaahna wuu siin doonaa wakhtigiisa sida ilaah axdi uu ula dhigtay nebi ibraahim iyo farcankiisa sidaas oo kale ayuu innaguna axdi inoola galay waxa uu inaga ballanqaaday inuu inagu barakadaynayo ciise masiix waxaa cad in nebi daa'uud uu fahamsanaa in axdi ilaah uu kula galay dhulkan
nabaran da walahayn oo lala nusqaamiyo nafgodoo xabaarani nooleeyihiyow nuurkii adduunkow daruuradaada qaaliga jimcadaada wax naga sii nabaran dawalahayn oo lala nusqaamiyo nafgodoo xabaarani nooleeyihiyow nuurkii adduunkow daruuradaada qaaliga jimcadaada wax naga sii
sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye ulbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga somary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin